wasaaradda caafimaadka jubbaland iyo shacabka deegaanada saytiinka baaqtay in awlaada shanta sano ku yaryoosiyan talaal haana sayti hora inin qaadan iyo welib ahaan talaalka lanayn dhammaystirna wasiirka wasaaradda caafimaadka iyo daryeelka bulshada dowladda jubbaland mudane ismaaciil axmed garas oo shirjaraadka qobada afyisi ayaa sheegay in arrintunya muhiimgata awlaada taaseyti ooyo ku badbaadi karto cuduro badan
waxaan rabaa inaan ka hadlo mashruuc ama cambain lagu qaadayo tallaalka ciyaalka ka yar shanta sano haddaba si looga hortago dhimashada caruurtaas iyo cuduradaas cudurada khatirta aan tallaalka lahayn wasaaradda caafimaadka waxay bilowday xoojinta adeeg bixinta tallaalka taasoo la rabo in lagu tallaalo caruurta ka yar shanta sano ee aan weligood tallaal helin ama tallaal kuwa aan helin iyo kuwa aan loo dhammaystirin tallaalka ay u baahnaayeen sidaa darteed waalidiinta waxaan ku wargelinaynaa waalidiinta iyo bulshada guud ahaan waalidiinta bulshada rayidka culimaaudiinka madaxda dowladda jubbaland iyo guud ahaan madaxda soomaaliyeedba in ay ku dhiirigeliyaan dadka aan helin tallaalka fursadda u helin tallaalka cudurrada aynu ka hadallo faraha badan in ilmaha la tallaalo in dadka loo sheego faa'iidooyinka tallaalka in loo sheego haddii ilmuhu ay heli waayaan inuu khatar ugu jiro inuu cudurrada dilaagaihi ku dhacaan sidaas daraaddeed waxaan mar labaad ka codsanaynaa ku dhiirigelineynaa kala hadlaynaa waalidiinta dhalay ilmahaas wakhtiyadaa dhashay oo shanta sano ka yar oon ama tallaal oo dhan lahayn ama tallaalkii loogu talagalay aan dhammaystiran inay tallaalka ilmaha siiyaan ayaan ku dhiirigelinaynaa waad mahadsantihiin asalaamu calaykum waraxmat ullahi wabarakaatu